waanu xus qabnaa badii indiya ee quruxda badnayd baanu daawanaynaa halkii garoonkii cirka ciidamadii xooga saddex afartanaad ejis ahaan jiray intaan rey gegida caalamiga ee weyn aan la dhigin ayaa ayaan dureedkiisa meelah meesha ma dhamaato loo yaqaano ayaanu joognaa waa fiicannahay teendhooyin waaweyn baa ciidanka loo dhisay biyahanagii iyo cabitaanka anagii iyo raashinka yagii intaba waa la diyaargareeyey nabadgelyo iyo waxaan dareemaynaa degenaansha
maanta waxaa laleeyahay dad adinku cunto iyo wax idiin soo wadaa in diida inay idiin imaadaan bal iyagu kuwaa warbixin iga sii barnaamijkaasi sax weyn waa jiraa magaalada dadka iyaga ehelka anagii joogay dumarkii gabdhihii odayaashii caruurtii aabbayagood ka maqnaayeen guryahoodii ayaa inay soo salaamaan damcay marka sooriyadii waxaa hor istaagay maleeshiyaadka magaalada kismaayo jooga oo ka amar qaata axmed ayaa hor istaagay carqalad weyn iyo sa dagaal bay rabaan inay dib u kiciyaan sidaan u aragnay marka arrintaasi waa jirtaa waa gartay marka hadda arrintii ma la xaliyey mise
taas anagu hadda waxaanu ka warsugaynaa ciidanka etoobiya ee amisom ee jooga meesha ayaanu ka warsugaynaa iyaga arrintaa dhexdhexaadka marka etoobiya awal bay iscadaysay oo waa tii ciidanka militariga soomaaliya hubka ka dhigtay dadka laynaysayna marka nimankaasaan hadda ka warsugaynaa wixii ay naga dhahaan insha allahu karim muddadiina bal hadda inaad kismaayo joogtaan bal iyo aragti ahaantiina dhinaciina nolosha bal ka warrama daraan cankee baad muujinaysaa
ha inaanu guryahanagii iyo xaasaska iyagii iyo caruurta iyagii aanu u tagno oonu yacnaha ku noolaano xaafadahanagii baan insha allahu karim annagoo u deliishanayna cawid lisaanaka cala alkhayr haddii wanaag iyo sharafi ay jirto nabadda wanaag iyo sharaf iska leh dee haddii ay shaqayn weydana waan ku qanacsannahay oo waxaad ogtahay saddex sano inaanu ka maqnayn guryaha iyagii xaasaska iyagii laakiin waxaan ugu baaqaynaa cid kasta oo wax garanaysa in nabadgelyada annagu aanu ka shaqaynayna nalakala shaqeeyo yaanu lama arag doofaar digriyahayo diinka soo dhigana lama arag dameer geesan iyo dawlad reer qura marka waxaan rajaynaynaa in ay ka waantoobaan waxyaalaha carqalada ee colaada kicinaysa shacabka soomaaliyeed ee hadda laysu doondoonaya in laysu keeno kala geynaya inay ka waantoobaan baanu ugu baaqaynaa cod dheer iyo cod gaabanna waa ugu sheegaynaa annagu nabadgelyaan rabnaa nabadgelyaan kusoo xeroonnay cidi nama soo khasbin cidna nama soo khasbi karin marka insha allahu karim inay nabadda nagala shaqeeyaan baan ugu baaqaynaa oo dumarka iyo ciyaalka iyo handadaadka lagu hayo laga daayo intaasaan ugu baaqaynaa walaal